habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda johar qodobada aad daacawar ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo dahfuray bandhigga teknolojiyadda beeraha soomaaliya dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay hubkii shalay lagu qabtay deegaanka shiilamadow shirka bahda cadaaladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo maanta magaalada kismaayo lagu soo gebagabeeyey dowladaha maraykanka iyo ingiriiska oo u dabaaldegay gulihii ay ka gaareen mashaariicda waxbarasho ee ay ka fuliyeen soomaaliya baaraadka dibaddan caawa waxaa ugu waaweyn weerar ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay meel u dhow magaalada masqad ee cumaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxaan qodobada warka caaw kuwooda ugu door karoon iminkana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha soomaaliya ayaa looga hadlay hubkii shalay maleeshiyaad iyo dadka deegaanka ay ku furteen kuna boobeen deegaan dhaca duleedka degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud warka ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya gacanta ku dhigeen hub sharci daro ah oo dalka laga soo gelinayay dhinaca itoobiya waxayna wasaaraddu sheegtay in hubkaasi uu ahaa mid la doonaya in si sharci daro ah looga ganacsado wasaaradda amniga ayaa sheegtay in hubka laamaha amnigu markay gacanta ku soo dhigeen ay jidgooyo kala kulmeen maleeshiyaad hubeysan taas oo sababtay in hubka qaar ka mid ah uu gacanta u galo maleeshiyaadkaasi jidgooyada dhigatay warka ayaa intaa lagu daray in dowladda soomaaliya ay ka xun tahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadkaas wadada u galay ciidanka qaranka ee ku jiray gudashada waajibaadka qaran waxaana ka go-an in hubkaasi lagu soo celiyay gacanta dowladda tallaabo adagna laga qaaday cid kasta oo ku lug leed falkaasi xadgudubka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dahfuray bandhigga teknolojiyadda beeraha soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray maxamed iidle ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta daafuray bandhigga teknolojiyadda beeraha soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya bandhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horreeyey ra-isul wasaare xamse xubno ka tirsan golaha wasiirada baarlamaanka beesha caalamka beeraleyda soomaaliyeed aqoon-yahanno iyo marti sharaf kale bandhiggan ayaa lagu soo bandhigay khayraadka dabiiciga ah ee dalkeenna iyo sida fudud ee wax loogu beeran karo iyadoona intii bandhiggan uu socday la sameeyey bandhig carweed ballaaran oo lagu muujinayey sida ay muhiimad gaara ay u leeyihiin wax soo saarka dalka iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha la xidhiira horumarinta wax soo saarka dalka ra-iisul wasaare xamse ayaana kormeeray bandhiggan lagu soo bandhigayey madasha isagoo mid mid u dul istaagay goobaha kala duwan ee bandhiggan uu ka socday mire cusmaan oo ku hadlayay afka beeraleyda iyo wasiirka wasaaradda waraabka iyo beeraha ee dowlad goboleedka galmudug oo ku hadlayay isna afka wasiirada dowlad goboleedyada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee xukuumadda soomaaliya xasan xuseen maxamed eelay oo ku hadlayay afka xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee shirka joogay ayaa ka hadlay muhiimadda wax soo saarka dalka hadda dhibaatada ugu weyn oo soo korortay hay-adaa yimid dadka xoolaha xoolaha iyo beeraha dadkii joogi jiray kaarar dhedhalay siiyeen bishii labaatan dollar lixdan dollar soddon dollara laydinsi ah xamar soo gala waa laga soo bixiyey dalkii xoolihii iyo beerihii waa laga soo saaray dadkii ku naxfi jira oo ku noolaay meeshaana la isugu keena xamar iridiisa waxaa kaloon leeyahay runtii ciidamadeenna ee jooga deegaanada soomaaliya oo dhan inay wax soo saarka ka qayb qaataan haddana iyaga cuntooyinka la siinayo mudana ra-iisul wasaare in dalka laga gado beeraleyda laga gado waxay u noqonaysaa dhiirigelin weyn waxaan rabnaa dhallinyarada wax u soo baratay dalkan ama xoolaha u soo bartaan ama kalluumaysi ha soo bartaan ama beeraha soo bartaane in ay noqdaan wax ugu horeeyo dowladda shaqada ka helayo si dalka u hormaro waxaan kaloo rabnaa ra-iisul wasaarehu in la dhiirigeliyo iskaashitooyinka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey ayaa sharxay waxyaabaha uu ku soo arkay dowlad goboleedyada dalka kadib shir ku soo idlaaday deegaanada galmudug waxaanu ku dadaalnay wasaarad ahaan inaanu marka ugu horeysa midayno aragtida dadka u adeegaya beeraleyda soomaaliyeed wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale sidii walaalkay xasan wasiirka xanaanada xoolaha dhintaiyo daaqo halkan ka sheegay wasaaradaha productive sectorka ee ay kamid tahay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumaysiga golayaal baan leenahay aanu had iyo jeer kaga hadalno sidii aanu wax soo saarka dalka iyo u siyaadin lahayn aanu kaga hadalno ugu dambeyn ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay kaalinta beeraleyda soomaaliyeed ay kaga jiraan horumarinta dhaqaalaha dalka meel kastoon tagno waxaan iibgeynaa waxa aan haysano oy beeruhu uga horeeyaan xooluhu ku xigaan kalluumaysiga wax soo saarkeenna ayaan ayaan iibgeynaa maalin dhaweed waxaan joogay ciraaq n, eh, waxaan rajaynayaa bisha augost waxaa imaan doonaa eh, ganacsato eh, aad iyo aad runtii eh, ugu waaweyn dalkaas oo eh, iyo wasaarado ay hogaaminayso wasaaradda beeraha eh, iyo xanaanada xoolaha iyo eh, wasaarad iyo kalluumaysiga waxaynan u socdaan inay heshiisiyay nagala galaan oo ay inaga qaataan beeraheenna oo mooskii iyo cambihii iyo maxaanku dhahaa simsintii iyo eh, inaga wax soo saarkeennii ee quruxda badan ee hadda halkaas iga muuqda shirka bahda cadaaladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo maanta magaalada kismaayo lagu soo gebagabeeyey warkaasi waxaa magaalada kismaayo inooga soo diray cabil axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya baashi yuusuf axmed ayaa maanta si rasmi ah u soo xiray madasha aqoon iswadaarsiga ee hogaaminta wax ka-oolka bahda cadaaladda soomaaliya islamarkaana muddo afar beriya ka socda magaalada kismaayo kulankan oo diiradda lagu saarayay hoggaan wanaagsan iyo adeeg hufan oo bulshada lagula falgalo waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xeerlaaliyaha qaranka suleymaan maxamed maxamuud wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya dhammaan bahda cadaaladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasiirka xogeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland bishaar aadan geedi ayaa ballan qaaday in qodobada shirka ka soo baxay ay dib ugu celinayaan bulshada reer jubbaland waxaan ku faraxsannahay in shirkan maxaanku idhaahdaa ibaaxadda leh oo ka furmo magaalada kismaayo oo maantana soo xirmaya waa muddo afar beri ah ayuu toos u socday cid walba oo bahda cadaaladda ah waxaan rajaynaya inay wax ka ee shirkan joogtay inay wax ka faa'iday wixii ay ka faa'idayn ay ula noqon doonto deegaanka ay ka timid annagu haddaan reer jubbaland nahay waxaan ballan qaadaynaa insha allah wax walba oo shirkan ka soo baxay iyo wixii aan kala faa'iidaysanay inaan bulshada u daadejinno haddii ilaahay yidhaaho marka war badan ma qabo odayaasha iga dambeynaya iyagaa shirka noo soo xiri doono xeerlaaliyaha qaranka suleymaan maxamed maxamuud ayaa dhankiisa ka hadlay sida loogu baahan yahay in dulqaad loo yeesho ka shaqaynta adeegyada cadaaladda soomaaliya oo ah mid aad soo koraya
sare u qaadinta kor loogu qaadayo tayada iyo caqliga iyo maskaxda iyo xirfadda buu shirka halkan u joognay qayb ka ahaa welibana qayb weyn oo muhiim u ah oo hogaaminta la xiriirsan buu ka hadlayay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey doodihii iyo aragtidii lagu gorfeynayay muddada afarta maalmood ee shirka bahda cadaaladda soomaaliya ka socday magaalada kismaayo
bahda cadaaladdu sida la wada sheegay waxa ugu muhiimsana waxa waaye inay yeelato waxa la yidhaahdo common burbers ama ujeeddo ama gool na mideeya inay yeelato oon meel u wada soconnoon hiigsigeennu uu mid yahay oo hadafkeennu uu mid yahay qaabka wada shaqayntuna waxay caawinaysaa oon maalmahan oo dhan u fadhinayna waxay caawinaysaa arrintaas ayay xoojinaysaa marka runtii waxaa ii muuqday fifaalo qurxoon waxaa ii muuqda bah cadaaladeed oo runtii markii hore magac uun iska ahayd inay foomgarowday oo samaysantay ayaa ii muuqata ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo shirka soo xiray ayaa sheegay in loo baahan yahay sida loo gudbi lahaa caqabadaha ka jira bahda garsoorka soomaaliya madasha tan aynu maanta soo gebagabaynayno runtii laba ujeeddo oo waaweyn ayaa laga leeyahay mid waxa weeye midnimadan iyo wada shaqaynta iyo gacmo wada isqabsiga aynu ka hadlayno sidee ayaa loo xaqiijin karaa si dadka soomaaliyeed ee muddada dheer dhibaatooyinka kala duwan la soo daalaadhacayay looga saar laha mid waa midnimadaa sidee baa taas loo muujin karaa midna waxa weeye halkan markaynu kaga hadlaynay hoggaaminta waxaynu ku sheegnay waa hanaan loogu talagalay in looga gudbo caqabado iyo dhibaatooyin taagan oo lagu xaliyo waxaa markaa madasha halkan iyo doodahan looga golleeyahay caqabadaha tirada badan ee aynu ognahay ee dalkeenna ka jira ee cadaaladeenna ka jira dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa u dabaaldegay guulihii ay ka gaareen mashaariicda waxbarasho ee ay ka fuliyeen dalka soomaaliya warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cabdifitaax muumin magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad ay hay-adda maraykanka ee horumarinta caalamiga u s aid iyo safaaradda maraykanka ee muqdisho iyo dowladda u k ay ugu dabaaldegayeen gulihii muhiimka ahaa ee laga gaaray mashaariicdeeda waxbarashada bar ama baro waxbarashada gabdhaha qaangaarka ah ee soomaaliya iyo xasilinta iyadoo loo marayo barnaamijka waxbarashada ee step waxbarashada asaasiga ee bar ama baro ayaa waxaa maalgeliyey hay-adda u s aid ee dowladda maraykanka halka waxbarashada gabdhaha qaangaarka ah ee soomaaliya ay si wadajira isaga kaashadeen dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ardaydan ayaa waxbarashadooda la geliyey juhdi badan marka loo fiiriyo sannado ka hor sidii ay ahaayeen iyagoona maanta ugu dambeyntii ka guulgaaray waxbarashada madasha oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya madaxda hay-adda u s aid safiiro agaasimiyaal xubno ka socday maamul goboleedyada iyo weliba marti sharaf kale ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee farsamada gacanta iyo muhiinadaha ee wasaaradda waxbarashada waxaa kaloo barnaamijka uu qayb ka ahaa tayeynta waxbarashada oo runtii wuxuu asaas u ahaa hurdhigga labada baafwey oo kale ah baafweyga oba ama waxbarashada asaasiga oo degdeg ah oo runtii loo dhammaystiray dhammaan wixii oo u baahnaa hadday noqon lahayd siyaasadda waxbarashada asaasiga ee degdeg ah hadday noqon lahayd qaabdhismeedka iyo agabkii waxbarasho si la mid ah waxbarashada dadka waaweyn ayadana siyaasaddeeda iyo qaabdhismeedkeeda safiir ku-xigeenka safaaradda ingiriiska ee soomaaliya iyo safiirka maraykanka ee soomaaliya oo dowladahooda fuliyey barnaamijkan ayaa sheegay in ardayda soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu diyaarsan waxbarashada waxaana ay tilmaameen in ay sii wadi doonaan taageeradooda The United States of America takes great pride in partnering with the government of Somalia to expand education opportunities, especially for young women who missed out on schooling during their childhood. Akum la'an wa iftin la'an. Together with our UK government partners, we are so proud of what the Adolescent Girls Education in Somalia, the Aegis program, has been able to achieve. We know that more must be done to get Somalia's 5 million out of school children into school and learning.
nuuro guudo mustafa oo ah wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay sida u s aid ay ugu warqabto ardayda soomaaliyeed madamarayda wasaare nolosha ninkan aad ku sugan tahay waxa ay ku sugan tahay sare uqaadidda waxbarashada ama aqoonta ardayda dhaaftay da-da aadidda iskuullada waxaanu bixinay markaan iskaashanaanada ee deeqbixiyaasha waxbarashada iyo hay-adaha dowladda gaar ahaan wasaaradaha waxbarashada istaadyada ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa waxa uu tilmaamay marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ardayda soomaaliyeed waxaana uu sheegay in xilligii ugu fiicnaa ay xilligan ay ku jiraan guud ahaan ardayda soomaaliyeed haddii duruufaha dhaqaale ay ku dabreen haddii dhaqanku uu ku dabray oo gabadhii iskuul la geyn kari waayey macnaheedu ma aha mar haddaad da-dii iskuulka u yar dhaaftay inaad tuuris tahay macnaheedu waxa weeye waddooyinka guusha maalin walba wuu kuu furayey dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo jowhar booliska dalka cumaan ayaa sheegay in afar qof lagu dilay rasaas masjid ku yaala wadi alkabiir oo u dhow caasimada masqad ee dalka cumaan booliska dalka cumaan ayaa sheegay in afar qof lagu dilay rasaas masjid ku yaala wadi alkabiir oo u dhow caasimada masqad ma jirta cid sheegatay weli mas-uuliyadda weerarka muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa lagu arkayay rasaas la ridaya iyo dad cararaya booliska waxay sheegeen inay baarayaan arrintaasi qoraal ka soo baxa booliska ayaa lagu sheegay in dad badan oo goobta joogay ay dhaawacmeen wararku waxay sheegayaan in dadka cibaadaysan ay iskugu yimaadeen xuska cashuura weerarada caynkan ah waa wax aan ka dhicin dalka cumaan safaaradda maraykanka ee masqad ayaa joojisay dhammaan balamaha dadka fiisaha doonaya sidoo kale waxay u sheegeen muwaadiniinta maraykanka inay feejignaadaan sanad kasta malaayiin muslimiinta shiicada ayaa ka qayb gala munaasabadda cashuuraa iyadoona dalka cumaan looga tiri badan yahay dadka shiicada dhegaystayaal war wax dal iyo dibadda inaga soo gaara waa inaga taa cidda warkayga uuseega waxay dib ugu daalan kartaa beejkeena facebook kulena radio johar intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo